wafdi uu hogaaminayey wasiirka waa wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya james swan ayaa maanta waxa uu gaaray magaalada kismaayo waxaana wafdigaasi qayb ka ahaa wakiilka guddoomiyaha midowda afrika u qaabilsan soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale waxaana ay la kulmeen kulamo saacado qaatay ay la yeesheen madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada faahfaahinta warbixintan waxaa magaalada kismaayo ka soo diray aadan maxamed salaad wafdigan ka socday beesha caalamka ee uu hogaaminaya wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya james swan islamar ahaantaana ay qayb ka ahaayeen wakiilka midowda afrika ee soomaaliya francisco midiera safiirada midowda yurub sweden iyo norway ayaa waxay kulan saacado badan qaatay ay la yeesheen madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam waxaana inta badan laga wada hadlaya kulankaasi arrimaha doorashooyinka iyo sidii ay jubbaland usii daadejin lahayd qabashada doorashada baarlamanka aqalka hoose iyo baarlamanka aqalka sare oo qayb ahaan ay afar kursi ka harsan tahay wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya james swan ayaa ku ammaanay maamulka jubbaland qabashada doorashada baarlamanka aqalka sare oo ay qayb ka ahaayeen maamuladii ugu horreeyey isagoona sheegay in taa badelkeed loo baahan yahay in la dedejiyo qabashada baarlamanka aqalka hoose sidoo kale wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa jubbaland kala hadlay ilaalinta kootada haweenka ee boqolkiiba soddon taasoo uu sheegay in ahmiyad gaar ay ugu fadhido haweenka soomaaliyeed gabagabadii waxaa goobta ka hadlay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam oo si gaara walaac uga muujiyey xaaladaha ka soo kordhay deegaanada galmudug isagoona ugu baaqay in la joojiyo colaadda taa badelkeedna loo baahan yahay in wadahadal lagu soo gebagabeeyo xaaladaha ka jira deegaanada galmudug waa nagu dhibaato maanta annagoo taagan almost dowladda taaramkeeda ay hal sano ku dartay ilaa haddana caqabado iyo mushkiladood joogta ay maalin walba horna hor imanayaan iyadoon kuwii hore dab ulaanahay waxaa aada iyadana caqabad kale maanta oo noqotay arrinta ka soo korodhay galmudug ahlu sunna iyo maamulka galmudug taasina aanu aragna inay caqabad kala tahay sababtoo galmudug waa state sharciyadiisa leh sharciyad ku dhisan la doortay dhisan hogaamintiisa iskale wax kastoo caqabadaho maanta lagu kiciyaa ma noqonayso xal qayb kama noqonayso martaa galmudug in xalkeeda la gaadho oo heshiis siyaasadeed la gaadho lana joojiyo gacan ku hadalka iyo caqabadaha ku iman kara ee sistamka dowladnimo ee jira madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa sheegay in doorashada soomaaliya ay tahay in loo madax banaaneeyo ra-iisul wasaaraha si doorasho loogu wada qanacsan yahay ay soomaaliya ugu dhacdo sida uu hadalka u dhigay soomaaliya maanta waxay u baahan tahay inay hesho doorasho hufan isbeddel siyaasadeed iyo historigii ama taariikhdii hore usoo jiraysay inay sideeda usii socoto waxaan rajaynaynaa inaan dhammayno asrinta aqalka sare sidii loo bilaabi lahaa doorasho kale laakiin dareenkaygu uu yahay in loo daayo ra-iisul wasaaraha shaqada uu leeyahay taan u sheeganaay ahay golihii midowda oo wadatashiga qarankuna uu shaqeeyo oo mar walba shirarkiisa uu joogto noqdo fariintaan u gudbiyeenay ahayd inay doorashadu muhiim tahay laakiin doorashada waxyaalaha ku xeeran ee muhiimkaana in xal laga gaaro aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo